run ahaantii aad baan uxunnahay dhibaatada ku habsatay saakay sactarkii iyo qalabkii gawaarida iyo dhismaha ahaa ku habsaday maaragtay meel u jirta lix meel degmada hobyo daamcad aad baan uga xunnahay waxaan u tacsiyeynayna dhammaan ganacsatadii alaabta u saarneed iyo milkilaha sactarka
sactarkaas alaabta uu waday haddii aad noo kala sheeg sheegto waxa ay ahaayeen halka uu kasoo ambabaxay
walaal wuxuu ka soo anbaxay magaalada muqdisho wuxuu kusoo jeeday degmada hobyo rag ganacsata ah oo deegaanka reer galmudug haya qalabka gaadiidka wadada iyo eraboorka iyo maaragta horumarinta ka waday hobyo beryahan dambe ayay u saarnaayeen run ahaantii aad baan uga xunnaha dhibaatadaas soo gaartay waana ka warqabnay muddo laba beri ayaan sugaynay xalay saqdi dhexaya musiibadan ku dhacday waxaan u dirnay ciidamada maaragta marineeska ah ee xeebaha ku shaqada leh maaragta inay badbaadi kabtankii iyo waxay ku guuleysteen toban shaqaale ah kooiy tobankaasi maaragtay way ka badbaadeen laakiin waxay badbaadi waayeen ee awoodi waayeen maaragtay sactarkii iyo qalabkii dhismaha iyo baabuurtii gaadiidkii wixii saarnaa ayay badbaadi waayeen intii ay badbaadi karaanna insha allah way ku tala jiraan waxaan u kaashan inaan xiriir la sameeyno wakhti dhexe ciidamada naato waa noo haleeli weysay hadeertaana insha allahu saakinimo ayaan rabnaa insha allah wixi aan ka qaban karno inaan ka daba tagna hadduu ilaa yaraa ma waxaa jiray cilad haysatay sactarka mise dhibaato kale oo isla markaa soo wajahday oo deg deg ahayd oo sababtay in uu dega ayaa jirtay
walaal sida la socoto waktigan waxaa lagu jiraa waktigii badxiranka oo dabeelaha iyo badda ay kacamiysay ama dhibaatada maaragtay dhinaca mawjadaha ah asagana runtiisuu noo sheegay kabtanka cilada ayaa ku timid labadii ayaa iskugu dhacday marka sidaas ayay maaragtay xoolihii ganacsatada lahaa iyo sactarkiiba maaragtay ay ku degeen shaqaalihiina aan ugu badbaadinay
kol hore waxaa jirta in sactarkan la keenay xeebta degmada hobyo sababa dhinaca ciladaah muqdisho loogu dhigay hadda haddii lasoo hagaajiyey maxay tahay sababta mar kale cilada kusoo celisay oo sababtay in uu dego walaal waa run hore u yimid uu uga shaqeeyey ama maaragtay ugu soo xirtay degada hobyo run ahaantii waa lasoo sameeyey haddii sabab rabbi keen anaga ma celi karno cilada anigtaama iskaa qabsanaysa biniaadamkaba soo socda nafta wadnaha iskaisaasa la socoto markabka ama sactarka waxbaa ku dhici kara run ahaantii ciladii iyo baaristeedii iyo waa ku daba jirnaa laakiin hadda siday noo sheegeen cilad markabka dhankiisa iyo cilad biyahaas kacsan ayay sheegeen laakiin ciidamada ayaa iskala wixii maaragta baaris dambaa uu kasoo baxo duu ilaa yaraa
shaqaalihii markabka sactarkaasi saarnaa ma jiraan wax khasaaraha oo soo gaaray walaal waad dareemi kartaa khasaaraha soo gaaray oo khasaare baaxad weyn weeye ninkii ka mas-uulka ah hanti intaas la-eg ama shaqa intaas la-eg oo badii oo lix meel usoo jirta degmada hobyo isagoosan haysan maaragtay wax tasiilaad ah oo maaragtay badda ah dabaasheeda iyo dhibaatada ka qabsan karta oo lai sheega xataa qaarkood inay bac kusoo hadleen teleefanadii meesha kaga dhaceen dhibaatada ay gaartay markay ciidamada u tageen ay ku furxeen haddii naftaas ilaah u badbaadiyo waqtigooda dhammaan run ahaantii dhibaato waa ku dhacday dhibaatadaas waxaan dhihi karnaa maaragta dhinaca dismoralka ama maaragta niyadjabka ah maahane mid oo dhimasho ama dhaawac weyn ah oo hadda aan ku hayna ma jirto laakiin qaracankaas weyn iyo shoogaas ayay qabaan hadda xaggee joogaan shaqaalihii lasoo badbaadiyey hadda waxay ku sugan yihiin degmada hobyo waana caafimaad qabaan maxay tahay marka hadda hawsha aad rabtaan inaad qabataan mar haddii uu degay sactarkii runtii waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo in maaragta wixii markaasi rag qooso ama maaragta ku takhasusay dhinacaas sactarada ama doomaha maaragtay dhibaatada gaarta ama maaragta quusa waxay ka caami kareen la salka hoose inay ugu tagaan ciidamadii baari lahaay sababihii iyo waxa ku kalifana way ku daba jiraan weli baaristaas iyo wax kasoo sheegayda dib aa idinkaga soo sheegi doonaa run ahaantii waxaa noogu dhiman maaragta ummadda soomaaliyeedna ugu tacsiyeynaynaa insha allah ganacsatada kaleetan waxaan leenahay dadaala oo ha ku niyad jabina sida maaragta caadada aheyd markay musiibo dhacdo la dhaho dhibaata meesha ka dhacday dhibaatadaas ilaaha keenay qadar rabbi weeye qofka maantuu dhalanaya maantuu dhimanaya allah ku shaqo leh laakiin dadaalkii ay u wadeen degmada hobyo inaysan marnaba ay ka niyad jabin ay wadaan aan rajaynana insha allah guddoomiye waxaa wararka aan helayna ka mid a in gawaari waaweyn oo ay ka mid yihiin cagafiyo ay saarnayd sactarka uu saarnaa qalab kale oo dhismaha aada u tiro badanna la saarnaa ma loo qaadan karaa in xamuulkii laga tiribadiyey sabab sidaa darteed ah sactarkii uu ku degay walaal waa runta oo annaga hadda magaaladii muqdisho iyo amaana joogin run ahaantii intii maaragta xumuulka loogu talagalay sactarka iyo inay ka badnayd inay ka yareed hadda waxyaalaha ambaara inay kamid tahay laakiin isku soo duduuba muhiimadda iyo qalabka saarnaa oo ay deegaanka baahi u qabeen ay dalbadeen iyo muddo sugahayeen muhiimadda ahayd oo ay ka khasaartay run ahaantii eraboorkii iyo wadadii isku xidhay soobiya iyo wasiil ayay u socdeen qalabkan dhinaca kaleeto xataa alaab macjarkii iyo beerihii iyo loogu talagalay qalab ahaa saarnaa runtii aad baa loogu naxay oo maaragtay ummadda reer galmudug iyo maamulkaba ugu naxeen kaas ahaan dhibaatadii soo gaartay ganacsatadaas oo horumarka u wata deegaanka annagana run ahaantii aad baan maaragtay uga xumahay uguna tacsiyeenaya dhibaatada soo gaartay deegaanka iyo ganacsatadaas run ahaantii inay markaa kahor dhicimeen wixii baarisa oo ciidanka ayaa iskale howlahoodan way ku dila jiraan ilaa iminkan way ku maqan yihiin